المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاستخلاف وتركيه kalley imaaraan ku jirnay ama inoo bilaabantay markaa bal istikhlaafkii ama ruuxii isagoo amiirka ahaa madaxda ahaa dee markaa ama uu dhimanayo taas oo kale inuu cid kale uu sii magacaabo dadkii ugaba dhiga amiir iyo khaliifo taas istikhlaafkii iyo watarkii ka tag uu kaba tagu sidaa kuba daayo dadkii ahl alxaqli waalcaqdiga ahaa si ay iyagu u doortaan ruuxii ku habboonaa halkaas oo ku munaasibka ahaa bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna abu kurayb mحamed bn اlcalاy qala xadaثna abu usamata can hishaam bni curwata can abihi can ibni cumara qala anahu qaal wuxuu cabdullaahi bni cumar yihi xadartu abi waxaan xaadiray aabbahay xiina waqtigii usiiba la asiibay oo waa aabbihii cumar ibn اlkhadaab markii ninkii majuusiga ahaa ee abulu'lo-a la odhanayay ee mugiirat bnu shucba addoonkiisa ahaa uu wareemay dacmadii uu kuba dhuftay dee uuba dhintay taas baan u joogay oon xaadiray faasnaw way ammaaneen dadkii calayhi calaa abi waqaaluu waxay yidhaaheen jazaaka allahu khayran jazaaka allahu ilaahay ha kugu abaalmariyo khayran khayr oo wixii aada qabatay eed muslimiintii iyo dee diintii aada u qabatay ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa ajri iyo sawaab siiyo taas bay yidhaaheen waxaanay ku ammaaneen dee ficilkii fiicnaa iyo wixii wanaagsanaa ee badnaaya uu taru diinta iyo muslimiintaba uu taray taasta way ku ammaaneen waanay u duceeyeen faqaala cumar baa wuxuu yihi raaqibun wa raahibun ay raaqibun ana anigu raaqibun mid raqabaynayaa nahay rajaynayo oo doonaya fii maa cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa waxa ku sugan ee naxariis ah waan rajaynayaa raahibun wa raahibun waanan cabsanayaa min cadaabi cadaabkiisana mid ka baqanayaan ahay oo markaa ammaantana ay ammaanaysaan anigu a idinku igu ammaanaysaan iyo wax aan isku hadlaynayo ama anigu aan ku kadsoomayo oon ictimaadsanayo ma aha ilaahay cadaabkiisii iyo ciqaabtiisana waan ka cabsan ee haddii taqsiir iyo gaboodfal iyo wixii xaggayga kaba dhacay taa layba ciqaabo naxariistiisa iyo fadligiisana mid rajaynayaan ahay hortaasi waa macnaa xadiiska lagu fasiray ama lafdigan raaqibun wa raahibun oo markaa isagii aanu celinuu leeyahay anigu saasaan ahay raaqibun fii maa cinda allah wa raahibun waxa weeyaan dee min cadaabihi saa daraaddeed ammaantiinan iyo waxyaalahaas iyo ruuxay hodayso ku kadsoomaya maba ihi waxaa kaloo bal masalan laguba fasiray halkan raaqibun wa raahibun dadkii way u yimaadeen waana kuwan ammaanayay ee kollay ku damac ku jirayo ku aan kuba jirinna way kaba mid ahaayeenoo dadku isagoo le annaasu sifaani raaqibun wa raahibun waaba laba qaybood oo mid isagu doonayo wax rajaynayo wax damcaya oo dhici karta ammaantiisan iyo waxyaalahaas iyana taas inay asaasba uba tahay iyo mid isagoo cabsanayaba oo ama anigii igaba cabsanaya adigoo ama bal waxa weeyaan taas waaba mid ama raaqibun annaasu raaqibun marka la eego xaggan imaarada iyo madaxtinimada dadku laba weeyo raaqibun fiiha mid isagu doonayo jecel oo damac kagaba jiro doonaya iyo wa raahibun minhaa mid isagu nacayo diidan oo xilkan iyo mas-uuliyaddan intuu nacayo karhaya markaa kii isagu dee doonayay ma jecli oo ma doonayo anigu inaan la horraysiiyo waayo kale waxaa la arkaa qarad uu leeyahay iyo maslaxa uu leeyahay in waxaan tan ku xambaareba ay tahay ka nacayana waaba intaasoo kale duu wixii diidan yahay kaba kari waayo ama uu hawsheedii kaba soo bixi waayo oo dee bal matalan markaa uu kaba caajiso waabuu diidayay oo halkaa iyadna ay wax kaba yimaadaan bal waa waxyaale ay yidhaaheen inta ugu horraysa aan ku daysanaynaa amaan horraysiinaynaa oo aan idhaahno raaqibun anigu waxaan ahay mid raqbaynaya rajaynaya ilaahay agtiisa wixii ku sugnaa khaasatan waktigaa dee uu haatan ee arkaya yaqiinsanaa inuu adduunyo kaba tegayo wixii agtiisa kuma sugnaana ee ciqaab ahaana waan ka cabsanaya qaaluu deete waxay yidhaaheen oo dadku ay ku yidhaaheen istakhlif ee kama kacaysid nabarkan ku gaadhay kollay kitaabkeennana say waxu dhaceen nooguma sugna bukhaari xadiis dheer baa kuma sugnaayo dee umuurahan iyo waaqacadan isay u dhacday iyo ciddii kuba dhufatay iyo waxyaalihiiba ahaa ninkan isagu abuluclua la odhanayay iyadoo salaad subaxuu galay ayuu dee waanu kusoo talagalay eh midi uu sitay ama khinjar weyne uu sitay buu halkaa kaga celceliyey caloosha markii la qaaday gurigiisii loo qaaday caaniya wax la waraabiyey baa wixii la waraabiyey ay ka soo baxeen halkii oo xidmihii wuu gogo-aybo markaasaa la arkay dabadii markay uga soo baxeen inaanu noolaan ahayn oonu arrintan ka kacayn walow markaa miyir qabay bal markaasaa deete ay yidhaaheen oo arrintii ay noqotay inaanu ka kacahayn iyobar markaas dee dad kale oo dhowr iyo tobaanuma xoogaa gaadiyo barhkood ay u dhinteenna safkii hore o dhan uu la dhex maray ninku markii dambena isagaabay istilayeen haddaba markaasay ku yidhaaheen istakhlif macnaa de waa adiga noo waad socotaa waxaadna kama kacaysid ee cid magacow adiga ku bedesha oo muslimiintiina amiir uba noqota iyo khaliifo faqaala wuxuu yidhi markaa cumar ibn اkhadaab ataxamalu a ataxamalu hamsadii istifaamkaan qadaraynaa waana istifaam inkaariya bukhaarina halkan waxaa dhacay laa ataxamalu oo nafyii de waa macnahan istifaamka inkaariguna keenayay ataxamalu a ataxamalu ma waxaan xambaaraya amrakum arrinkiiniyo waa madaxtinimadii xayan xaalan ahay anigoo nool iyo wamayitan xaalane anigoo dhintay oo dee intii aan noolaa waataan arrinkiinii tawaliyayeen dusha uba ritay culayskii iyo dhibkii iyo kadeedkiiba marka iyadoo noloshaydii aan taas aan arrinkiina xambaaray geelidayda mid xambaaraya ma ihi oo cid aan haddana sii magacaabo oo aniga ibedesho oon markaa anigu xilkeediiyo culayskeedii qaado taa lama imanayo buu leeyahay oo anigu arrinkiina nolol iyo geeriba kuma xambaarayo ataxamalu ataxamalu amrakum xayan wamayitan ay laa ataxamalu amrakum xayan wamayitan lawadidtu waxaan ku tamaniyey ana xadii dheeftayda minhaa khilaafadan iyo wilaayadan iyo madaxtinimada waxa aan ka heliyo nasiibkaygu inuu yahay alkafaafu kafaaf kafaafkii waa iyadoon waxna lay raacin waxna aanan kaba helino waa kan tafsiirkeedii la calaya korkayga aanay ahaanin dhibkeed iyo sharkeed walaali aan ii sugnaanina khayrkeed iyo wanaageedu oo waxaan kuba tamaniyey jeclaysoon anigu ku tamaniyey waxaan ka helayo wilaayadii aan tawaliyey inay noqoto kafaaf in layga kaafiyo sharkeedii layga kaafiyo waxba yaanan kaba helinba oo markaa aniga aan wax lay raacaa jirin dee wax layga siiyo oon kaba helaana aanu jirin taas baan kuba tamaniyo waa adigu kollay garashada uu garanayo ammaanadan iyo culayskeedan iyo waxyaalaha kaba ratimaya dhibtay leedahay taas baaban ku tamaniyey buu idhi oo ana xadii minha alkafaafu ay macnaa makfuufan calaya sharuha way waabatanoon laa calaya walaa lii korkayga aanu ahaanin wax dhib ah oo halkaa wax aniga lay raaco oo iiga yimaada oo shari aanu korkayga ahaan walaa lii anigana aanu ii sugnaanin wax khayrna aanan kaba helin ajri iyo sawaab iyo waxbana aanan kaba helina laakiin aan ka badbaadown arrintaydu inay badbaado noqotown taas baaban kuba tamaniyey weli waa wata hadalkii oo wuxuu ihi fain fain astaklif haddaan cid magacaaboon khaliifo magacaaboon cid aniga ibedasho imaka sii cayino faqad istakhlafa qud waan leeyahay cid iiga horreysa arrinkaa jirta oo faqad istakhlafa waxa khaliifo iyo cid isagii bedasho muslimiintii madaxu noqota ee bal masalan magacaabay oo kaba khaliif yeelay man shaksi huwa isagu khayru minii iga khayr badan yacni wuxuu ujeedaa ababakrin wain atrukukum haddaan idinkaba tago oon saa kuba dhinto anoon cid aan sii magacaabay aanu jirinna faqad tarakakum waxa idinka tegay iyadoonu cid idin sii magacaabin khaliifo ah oo nas ahaan uu u caddeeyey man shaksi huwa isagu khayrun minii aniga iga khayr badan oo ah rasuulullaahi waana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal in kolley waa cumar markii dee isagoo bal markuu muddo dheeroo toban sanood iyo ziyaadaha muslimiintii madaxu ahaabaa ajashiisii timi oo dee say kuba timina ilaah baa subxaanahu watacaala ducaduu ku ducaysan jiray uba aqbalay oo isagoo dee shahaado fii sabiilih iyo mowt fii baladihi beledi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam inuu shahaadana siiyo kuna dila haddana beledkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labadiiba rabbi waa u aqbalay ninka abulula la odhanayay baana dacniyey waqti uu xajkii markuu kaba soo noqday uun sanadii ugu dambeysay uu xajo bal markaas haddaba dadkii baa deeto arrinkan u bandhigay istikhlaafkay u bandhigeen waxaana uu isagu sheegay ee bal masalan laba dariiq kollay labada dariiqba inay furan yihiin oo idee wax bannaan yihiin oo looga horreeyo hadduu ruux magacaabo khaliifo uu magacaabana abubakar waa suu yeelay oo cumar dee cahdigii abibakar ayay dadku kula mubaayacoodeen taas baana baycadiisii ay kuba guntantay khilaafadiisna ay kuba sugnaatay haddii uu iskaba daayana rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shaksi mucayana ama abubakar ha noqdo ama cid kale haba noqde oo magacaabay nas ahaan u magacaabay may jirin ishaaraad way jireen abubakar lagama fahmayo horreysiintii salaada uu horreysiiyo ayaamihii uu xanuunsanayay tukinayay dadka bal uu diiday cid kale inay tukiso taasba ishaaraadkay kaba mid ahayd waxyaalo kale oo iyaduna yimi way jireen laakiin wax sariixo oo cad oo ah inuu isagu yahay khaliifadii iyo amiirkii dadka muslimiinta ama khaliifadii rasuulkii ilaahay oo sariixi may jirin nasiyaasi may jirin haddaba rasuulka ilaahayba taasuu yeelay muslimiintii baa deetay isu tegey saqiifatu bani saaciday baycadiisii hore kaba dhacday dadkii ahlalxalli walcaqdiga ahabaa la mubaayacooday bal taasna waa dariiqo labaad oo rasuulka ilaahay tii uu yeelay oo iyaduna dariiq furanba weeye cumarna radia allahu tacaala canhu waardaahu labadii adigu walow uu doortay dee taa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddana dee saa caamkaa iyadoo caam oo mudlaqa kamuu tegin ee labadoodii midba qeyb buu kaba qaatay oo cid gaara uu magacaabay uu yihi hebel baa khaliifadii may jirin laakiin lix ruux oo rasuulkii ilaahay uu ka dhintay isagu raalli kaba iyo mubashariintii jannada loogu bishaareeyey kaba mid ahaa oo dhammaantood u suubanayay khilaafo ayuu arrintii ku koobay iyaguu amray inay lixdaasi ruux iska dhexdooda ka soo doortaan ee tiina way dhacday oo cusmaan buu noqday kii markaa dhexdoodii iyagu ay ka soo saareen ay iyagu kaba soo doorteenoo macnaa kama wada tegin ah ee lamanaad u wada iman oo ruux gaaruu magacaabay may jirin ee lix buu ku koobay lixdaas baa iyagu dhexdoodii ee soo magacaabay oo cuhmaan ibnu cafaan bay magacaabeenoo bal taas bay ahayd ba khilaafadiisi ay kuma sugnaatay marka halkan bal marka waxa weeye ruuxii khaliifada ama muslimiinta madaxda uu ahaa haddii muqadimaadkii mowdka uu kuba yimaado ama horteedba istiklaaf waa u bannaan yahay saade abubakar yeelay ka tegiina waa bannaan yahay rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa taasoo nas mucayan oo sariixi maba jirtaan nidhi markaa dee labada xaalana waaba taa aan hayno labadii xaalaba way sugnaadeen oo inoo sugnaadeen ummadduna way ku ijmaacsan tahay xagga marka la eego in ruuxan magacowgiisa in istikhlaafa ninkii ka horeeyey oo isagii magacaaba ahdigiisii kaba dhiga taas inuu kuba guntamayo ummaddu way kuba ijmaacsantahay waa mid dadkii ahlalxalli walcaqdiga haddaan xaggii khaliifadaa ka horreysay laga helin istikhlaaf oo ruux magacaabo oo doorto u suubanaya iyada taasna way kuba guntamaysaayo iyadoo uu sii cumar yeelay shuuro kaba dhiga dad mucayana dhexdood laga soo xulana iyadana way kuba guntamaysaayo intaba adigu ummaddu way kuba ijmaacsan tahay oo axwaashaas iyo dee si ay kuba sugnaanaysay wixii intaa dhaafsanay waa ruuxii mutaqalibka ee xoog kuba maroorsaday oo iyadana fidnad si looga carariyo dhiig badan inuu kuba daato taasna dee bal waxay noqonaysaa un kollay daacadiis iyo waxyaalihii way imanayaan haddii dee bal matalan weliba khaasatan fidna iyo waxyaalaha lagaba baqanayo ee saddexdan xaalo ama saddexaa dariiqo ayay tahay taa ummaddu ay iskuba waafaqday inay kuba sugnaanayso khilaafadu qaala cabdullaahi cabdullaahi bni cumar baa wuxuu yihi facaraftu waxaan gartay annahu cumar xiina dakara markuu sheegay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam ine waa kan yidhi wain atrukum atrukukum faqad tarakakum man huwa khayru minii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markuu rasuulka ilaahay ba hadal qaaday hayru mustakhlifin anahu hayru mustakhlifin inaanu cid magacaabahayn oo dee rasuulka ilaahay abubakar buu soo qaaday abubakar istikhlaaf buu laba yimi rasuulka ilaahayna lamuu iman dee markaa rasuulkii ilaahay cid lama simayo cumar oo ficilkii rasuulka ilaahay baa uga horeynaya agtiisa kaga horeeya ficilkii uu la yimi abubakrin kol hadduu rasuulka ilaahay hadal qaaday inaanu istikhlaaf laba imanayn baan gartay buu yihi de waana sii dhacday walow isagu uu hadal kale iyo masal kale iyo laba yimi inoo dambeeya oo uu dee arrintii laakiin cid gaara ku koobay waana tan xadaثna isxaaq bnu ibrahim wbn abi cumar wmxamed bn raafic wcabd bni xumaydin waalfaadhm mutaqaaribat raggan afarta ee sheekhyada muslima alfaadoodii way isku dhowdahay qaala isxaaqu cabdun isxaaq iyo cabdi waxay idhaheen akhbarana waqaala alaakharaani muxamed iyo ibn abi cumar waa laba muxamede iyagu waxay idhaaheen xadaثna cabdالrazaaq labadu markaa cabdirasaaqna afartoodaba sheekh buu ahaaye qaala akhbaranaa macmarun can zuhriyi qaala akhbaranii salimun can ibni cumara qaala anahu qaal dakaltu calaa xafsata xafsan u soo galay cabdullaahi bni cumar baa odhanaya faqaalat waxay tidhi xafsana waa walaashii shaqiiqadiisii weeye weliba isku abiyi hooye ay ahaayeen waana uma almu'miniin markaasaa waxay tidhi acalimta ma og tahay oo ma ka warhaysaa anna abaaka aabbahaa gayru mustakhrifin cid mid khaliifo kaba dhigaya oo ruux sii magacaabaya si abubakar yeelay inaanu ahaynba taas ma ogtaho dee malaa arrintii ama wax la weydiiye ha noqotiyo xaalkiisay taag ogeyd oy kaba warhaysay ibnu cumar oo walaalkeeday u sheegaysaa aabbaheedna waa cumar oo waxay leedahay abbaha ma og tahay inaanu saaf ku dhimanayo isagoon cid muslimiintii usii magacaabin khaliifo aan sii sheegin oon sii tacyiinin qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi qultu waxaa ihi maa kaana liyafcala ma ahaanin inuu saa sameeyo dee waaba intaasay dhibi timaado waaba intaasoo dee hadhow dayaac uu kuba yimaado dadkii diintii iyo dadkii muslimiinta ahaaba markaa ma aha dee nin saa samaynaya ee kollay istikhlaaf uu laba imanaya qalat xafsa waxaa tidhi innahu faacil maye arrinkaa uu la imanayaayo istikhlaaf ma jiro ciduu magacaabayaana ma jirto qaala ibnu cumar baa wuxuu ihi faxalaftu waxaan ku dhaartay anii anigu ukalimuhu inaan la hadlayo oo fii dalika arrinkaas inaan arrintaa kala soo qaado oon kalaba hadlo bal si aan ugu qanciyo inuu istikfaalaf laba yimaado ayaan ku dhaartay waa markaa ay xabso wada hadlayeen fasakadtu waan aamusay xataa qadowtu oo bacna arrinkii iyo ka hadalhayntii iyo hadalqaadkii waan ka aamusay xataa qadowtu ilaa aan ka lahay oo cumar xaggiisii oo gurigiisiiyo halkii uu jiifay buu u ka lahay kollay quduwina taas bay too salaadaas waabiga berigiisa ilaa cadceed soo baxay intan baaba laydhaa waa ka lahaadiyo taas ee laakiin haddana waxay u isticmaaleen markii dambe tegid guud ahaanba yaanay waktigii noqoninba subaxda hore iyo yaanay noqoninba mudlaqa dahaab ama mudlaqa mudayina alquduwi way u isticmaaleenba oo imaka tani waxba sariix kuma ahawn arrinkaas ee xaggiisii baan u kacay buuri walam ukalimu laakiin haddana uu ka haybaystay oo aabihiina waaba kaasoo aada buu u culus yahay arrintuna waa arrin weyn uu doonayo inuu kalaba hadlo lamaan hadlin buu yihi qaala wuxuu uhi fakuntu waxaan ahaa on ahaaday kaanamaa si oo axmilu aan sido biyamiinii bisababi yamiinii dhaartaydii sababteed jabalan buur inaan sido oo kale ujeeddadu dee uu dhaartay welibana waa arrinkan isbaatkuu ku dhaartay tacliiq iyo waxyaalana kumuu xidhinee waa gooyey wuxuu ku dhaartay inuu la hadlayo markaa haddii uu laba hadli waayo dee xinsiibaa dhaartiisiiyo inay kaba jabto kafaaro lagu yeeshaa ku imanaysa haddaba dhaartiisaas oo kale ayaa culays weyn bay kuba keentay oo laba mida ruux buursida oo kale culayskeeda oo siqalkaas oo kale ah ayaa isagii ugaba yimi ruux buursida siqalkii iyo culayskii kuba imanayay ayaa ugaba yimi xagga dhaartiisan uu kaba baqanayo hadduu hadli waayo in xinsi uba yimaado ama dhaartiisii dee kafaaradeedii lagu yeesho markaasaa wuxuu yihi xataa rajactu eeg wuu baxay waan ilaan soo laabmay oo fadakaltu calayhi waan usoo galayba fasa'alanii can xaali nnaasi dadkii xaaladoodiiba iweydiiye oo uu warsaday waana akbiru aniguna waan u warramayay qaala wuxuu yihi uma qultu lahu waxaan ku idhi inii anigu samictu waxaan maqlay annaasa dadkii baan maqlay yaquuluuna xalay ku qowlayaan maqaalatan hadal dadkii oo hadal le ayaan maqlay fa aalaytu waxaan dhaartay an aquulahaa inaan maqaaladaa iyo waxay dadku leeyihiin inay isla dhex marayaan aan idhaaho laka adiga oon kuu sheego oo dadkii baan hadal ka maqlay waa arrintana annahu gayru mustakhlifin weeye walaashiyaba uu kaba maqlay xabsa marka waxaan ku dhaartay arrinkaa inaan ku soo gaadhsiiyo oon kugu idhaaho zacamuu waxay sheegteen dadku annaka adigu gayru mustakhlifin ku khaliifo magacaabayo cid ku bedesho magacaabayo muslimiintii halkan dee cid adigu khaliifadaada noqota amiirkii mu'miniinta noqota mid magacaabaya inaanad ahayn taas bay sheegteen dadku wainahu low kaana maselkan buu laba yimi si uu u qanciyo bal istikhlaaf uu u qanciyo wainahu shaaniyo low kaana laka adiga hadduu kuu sugan yahood leedahay raaci ibilin waa geel nin raaca aw raaci khanamin amase adhi kula joogo raaca aada leedahay uma jaa-aka uu kuu yimaado kii raaciga ahaa wa tarakahaa walxaal tarakahaa isagoo kaba tegay ra-ayta waxaad arki lahayd an qad dayaca inuu wax dayacay oo xoolihii uu hayay dayacay oo dee canaan bay taas ayuu ku mudan la adiga agtaada fa ricaayatu nnaasi dadka oo la dhowro waa siyaasadooda iyo maamulkooda iyo ricaayadooda ayaa ashaddo kaba adag arrinkaas oo masel aada u dhowo dee waxa weeyaan wax ku tusaya ayuu laba yimi aabihii buu ku yidhi bal haddii aada leedahay geel baad leedahay ruuxna waa la joogay ama adhi baad leedahay ruuxna waa la joogay ninkiibaa isagoon adhigii cid kaga iman ama geelii cid kaga iman buu ka yimi uu kuu yimi dee waxaad arki lahayd markaa ruuxaasi inuu ammaanadii iyo wixii uu hayee dayacay waayo kol haddaanu cid kaga iman isagii sii ilaalisay intaa xoolihii oo bahalkii iyo tuugiiyo wixii kaba ilaalisa ee xoolihii way dayacmayaan tanna waa saas oo kale oo tanaa kaba daranba oo haddii dee adigu aada saa kuba dhimato dadkaas oo dhanna adigu aada mas-uul kaba ahayd kii maamulayay ahayd oo halkaa dee dayaac baa imanaya diineed iyo dayaac dad baa imanaya oo arrintii iyo canaantii uu mudanayay kaa raaciga ahaa ee geel ama adi laba joogay ka tegay isagoon cid kale meeshii kaga sii tegin ruuxan dadka maamulaya ee madaxda u ah diintoodii iyo adduunyadoodiiba ka mas-uulkee maamulayay ayaa dayaaca halkaa kaba dhasha ama canaanta umutaa kaba weynaanaysa taas buu yidhi macnaa arrinkan qiyaaska ah oo weliba dee qiyaas awlo ah xagga marka la eega faricaayatunnaasi ashad ayuu aabihii kuba tusay isagoo u bandhigayana wax ku tusay isagoo u bandhigaya inuu istikfaal aflaba yimaado haddii kalena ay dhici karto dayaac inuu yimaado qaala wuxuu ihi fawaafaqahu qowli hadalkaygii baa meel kaga dhacay hadalkaygii baa waafaqay macnaa wuxuu arkay inuu dee wax munaasiba inay tahay fawaafaqahu qowli fawadaca ra'sahu madaxiisii buu dhigay saacatan saacadoo dee waana ruuxa aada u dhaawacnaa madaxiisii buu dhulkii dhigay waa isagoo fikiraya arrintan rogrogaya uma rafacahu ilaya haddana saru u soo qaaday uu soo tooso faqaala wuxuu yidhi in allaha caza wajalla yaxfadu diinahu arrintii haddana waxay ula muuqatay inaanu istikhlaaf toosa laba iman gees kalena dee taas iyo tani ay kala duwan yihiinoo dee ilaah baaba subxaana wa tacaala ku ballan qaaday liyudhirahu cala addiini kullih inuu dadkii mu'miniinta ahaana dee inuu waxa weeyaan dhulka uu khulafadooda kaba yeelayo oo diintoodu ay noqonayso tasarayso oo isagu u nusraynayo ku ballan qaado ilaah baa diintiisii ilaalinaya ilaahay baa xafidaya istikhlaaf la-aanta cumarna kuma dayacmayaan taas buu isaga u muuqatay oo wuxuu yihi in allaha ilaahay caza wajala yaxfadu uu ilaalinayaa diinahu diintiisa walain laa astaklif wainii anigu lain laa astaklif haddaanan cid magacaabin oonan khaliifo cid kaba yeelin faina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam lam yastaklifa qud waan leeyahay buu leeyahy haddaan kaba tago istikhlaaf la-aan ugaba tago rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu aleyh cid khaas ah muu magacaabin wain astaklif haddii dhinaca kale aan ruux sii magacaaboon hebel ama shaksi aan khaliifo kaba dhigana faina abaa bakrin isagana qudwaan leeyahay cid iga horeysaa jirta oo igaba sii mudnayd oo faina abaa bakrin qad istakhlafoo dee cumarba saasuu ahaa kuba yimi qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar fa wallaahi baan ku dhaartee maa huwa ma ahaanin oo shanigu ilaa an dakara inuu sheegay uun mooye cumar rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay iyo wa abaa bakrin markuu labadooda soo qaaday oo labadoodii ficilna ay kala dunaayeen istikhlaaf iyo istikhlaaf la-aan ayaa facalimtu waxaan ogaaday annahu cumar weeyo aabihii dee ina cumar ah lam yakun inaanu ahaanin yacdila mid lala simaya birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam axadan rasuulka ilaahay mid cid la simaya inaanu ahayn oo kala duu rasuulka ilaahay abubakar soo qaaday arrinkii rasuulka ilaahayna istikhlaaf la-aan ay ahayd eetu ku tegayuu dooranayaa inay taa tahay oonu cid laba simahayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abubakar iyo keyrkii toona taas baan ogaaday oo ah inaanu maanta wa anahu kayru mustakhlifin baan ogaaday waana sii dhacday walow aan nidhi darafku haddana kaba qaatay jaanibkan oo inbuu kuba koobay lix nin buu magacaabay oo laga yaabaa arrinkan inankiisuu bandhigay ama maselkana inuu raad kuba lahaa lixdaasuu magacaabo uhi lixdaas dhexdooda halaga soo xulo oo iyago hay iskala hay iska soo saareen ruuxii khaliifada noqonayay waana si ay dee fuliyeenba bal kolle xadiidka waxyaalaha inoogu suganya istikhlaafka iyo umuurihiisa waa taan riwaayadii hore ayaan kuba horreysiinay xadiidkuna wuxuu inoo caddaynaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaanu ruux u magacaabay oo khaliifa oo nas ahaan uu sheegay inaanu jirin nimankan raafidada ama sheecada dee iyo raafidadu hadalkan ay leeyihiin oo ah inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cali magacaabay oo taasi ay jirtay ee markii dambe la dulmiyo taas oo kalena wax baadila iyo waxda aan waxba kaba jirin weeye oo calina ma sheegan cid kalena naskaa may sheegan hadday wax jiraanna muu qarsoomeen kamanaanay aamuseen baadilna iskumay raaceen niman iyaguna kollay waxa weeyaan adigu kollay nin bakri adigu laba odhanayo ibnu ukti cabdilwaaxid oo sheegay in nas abubakri jiray iyo qolooyin yidhi cabaas oo kale iyabaaba nastaasi jirayna waxyaalahaas oo dhamista dee halkan inooguba suganna waa shay baadila waxaan jirin asxaabtii rasuulka ilaahayna shay baadila iskumay raaceen nasay ogyihiinna kamay aamuseene bal sidaa xadiidka inoogu sugan muu jirin tansiis laakiin waxaan leenahay ishaaraad way jireen abubakar lagama fahmayo inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee isaga ka bedelaya uu yahay oy uguba weyneyd ba qadiyadii salaada waana tii ay u xujaysteen saxaabadu isaga khilaf markii lala mubaayacoon doono ansaarna lagu wada hadlayay qeybtii joogtay saqiifadii reer bani saacida ayay yidhaaheen rasuulka ilaahayba raalli buu uga noqday diinteennii ee miyaynaan inaguna adduunyadeenna raalli ugaba noqonahayn oo dee tiiba ay noqotay kol haddii inuu rasuulka ilaahay diintoodii oo wixii ugu weynaayo salaadiiya inuu imaamkooda noqdo uu isagu gaba raalli noqday ee wixii kaba hooseeyey arrinkaasoo adduunyadoodiina tanna ishaaray u ahayde dee waa taasoo waana tii ay ku wada qanceen ee si lagulaba mubaayacooday abubakar lagula mubaayacooday wey baabunahyi can dalabi alimaarati waalxirsi calayha adakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can dalabi alimaarati waa imaarada imaaradu waa wilaayadii guud ahaan ama ha noqoto madaxtinimadii ha noqoto iyo manaasibtii kaba hooseysay qaadinimadii iyo manaasibtii adigu waa wixii xil iyo dee mas-uuliyad ruuxa bal masalan ama dee waxyaalahaasi mas-uuliyad ay kuba sugnayd iyo xil la qaadayo taas nahintii layskaba nahiyay inuu ruuxu issharraxo isa soo dhiso isagu uu dee dalbado oo waxan uu doondoono ama uu doono in loo footeeyo oo dadka ay usoo baxaan ay u codeeyaano ama si kale loogu magacaaboba ciddii dee magacowga lahayd uu weydiisto iyo walxirsi caleyha dadaalkii iyada lagu dadaalayey la dalbayey la doondoonayey ruuxuu ku dadaalayay inuu helo bal nahintii la yskaba nahiyayuu baabkeediya xdثna شhيبان بن فروخ qال xdثna جرير بن xاaزم qال xdثna الحسن وxسن البصري qال xdثna عبدالرحمن بن سمرة qال أنه qال cبدiرحمaن بن سمرة xadيiثkiisan kitaaب الأيمان iyo ندور waaba مجلدkan weli aan kuba jirno ayaynu waxa weeyaan kuba soo maray sanbaabu رqم hore oo kun iyo لح بqل iyo labiya konton baa i yaala waa رqمkii xadيiثkan aynu kuba soo marayo xadiidkani wuxuu kaga gudayay mukararaadkii kitaabkeenan kuma soo noqonayo baabkiisii meel aan ahayn buu kaba mid yahay waana xadiidkan kitaabulimaan isagiio duruqdiisa kusoo maray wuxuu ihi markaa cabdiraxmaan ibnu samro kale waana nin muslimat lfatxi oo quraysh ah muslimat lfatxi kaba mid ah waxaana laba yidhaah markii hore magaciisa cabdikulaal baa la odhanaya rasuulka cabdiraxmaan u bixiyo oo nin reer cabdishamsiya qaala wuxuu ihi saxaabigaasi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi yaa cabduraxmaan cabduraxmaanow laa tas'al ha weydiisanin alimaarata madaxtinimo iyo imaaro oo taas adigu ha dalbin oo taa ha weydiisan fa innaka adigu in cudiyta haddii lagu siiyo waa imaaradii can masalatin bacda masalatin weeye ama dee icdaan saadiran can masala waa iyadoo dee su-aal dabadeed waa dalabtay isdhistay issharraxday tii baa lagu siiyey masale iyo weydiistigaaga dabadeed baa lagu siiyey ukilta ilayha kollay nusooyinka muslim in badan oo kamidaysanani dhacday ama intooda badan ukilta oo hamza ah barhkoodna ukilta baa dhacday ukilta baana xagga macnaha dee ah macnaha horeeya oo taas oo kale macnaha dee sawaabkii oo amna tawkiil weeye ukilta ama ukilta ilayha waa lagu wakaalanayaa lagugu daynayaa oo iyadii waxa weeyaan markaa taas iyadii haddii saasba lagugu siiyo adiya wilaayadaasba loo kala baxayaa kaalmo iyo toosin iyo sadaad xagga ilaahay aada ka helaysaa ma jirto iyadii iyo waxa weeyaan baa lagugu daynayaa weeyaan oo adiya iyadii baa laydin kala dhex baxayaa wa in ucdiita haddii lagu siiyo can gayri masalatin oo dee markii la arkay inaad u qalanto ayaa lagu magacaabay su-aal la-aanna waa lagu siiyey ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa ilaahay xaggiisa ayaa tawfiiq iyo tasdiid iyo cidku toosisa kaba helaysaa sida xadiis bacda asxaabi sunan ay wariyeen oo kale oo ruuxa isagu dee qaadinimo dalba shufaco iyo cid u ergeysiya waxyaalaha doondoona ee taas oo kale ah ee isaga iyo naftiisii waxa weeyaan baa loo isugdaaya oo kollay xilkii kama soo baxayo weeye laakiin ruuxii islagu qasbo sida lafdiga xadiiskaasi ahaa isagoon doonayn baa loo magacaabay ilaah baa malag u soo dejiyo toosiya oo dee siisoo axkaamtiis iyo cadaaladu si ay ku sugnayd toosinu si uu kuba sugnaa masalaadkii waafajiya ayaaba loo soo dejiyaa xadiis baa sidaa kuba yimi kana waa macnahaase haddaba wain ucdita can gayri masalatin ucinta calayha waa lagu kaalmaynaya alxadiidka kolley horeynu usoo marnay waanan soo sharaxnay hadal yaroo uu leeyahay qordubin xadiidkan markuu qabanayay baa nimaka soo qaadaya walow xadiidku inoo horeeyey oo wuxuu leeyahay laa tas'al ilimaarata waa nahyi laadu waa tii naahiyada ahayd waa nahyi dee daahirka nahyiguna ama asalka nahyiguna taxriim buu keenaa taas waxaaba laga faa'iidaysanayaa su-aal imaaro iyo dalabkaas iyo codsigeed inaanu dee wax bannaan ahaynba kollay sababtana culimadu waxay yidhaaheenba oo taasoo kale in ruuxu weydiisigan uu weydiisanayo ku dadaalayo iyadii uu markaa aada ugu dadaalayo si uu helo isagoo garanaya aafaadkeeda badan ay leedahay si dhibteedii iyo khatarta ay leedahay xaggan wilaayadani looga takhalluso ama looga badbaadaana ay adag tahay arrinkaasi wuxuu daliil u yahay qarad khaasa iyo maslaxo khaasa iyo naftiisa inuu waxu doonayo weeye dee kol haddii arrintiisu ay tahay adigu aada wax ka heshido marka hore maaha maslaxo guud dadka wuxu qabo ama aad dee wax diin nooleysida ama adduunyadii dadka aada u hagaajiside isagaa doonaya magac sharaf jaah inuu ku yeesho halkan xoolo iyo adduunyo uu kaba helo ruux hadduu taa xaaladiisu noqotona waxaa dhacaysa in dee naftiisa iyo ujeeddadiisaasi intay ka qaalib noqoto uu halaagsamo taas baana macnahan ukilta ama ukilta ilaahaa noqonaya laakiin wuxuu yidhaha sheekhu raximah llahu tacaala raaciya arrinku wuxuu ku xambaarayay laakiin kaasi ida kaana hunaaka jamaacat minman yaquumu baha wayasluxu laha hadday meesha jamaaca jirta mid kastaaba uu arrinkan fulin karo hawshan qaban karo oo u suubanayo weeye laakiin meeshii shaqsi keliyun baaba jira shaq wax u suubanaya wax u qalma meeshan u suubanaya cid dadka kale se meesha jira cid u suubataa maba jirto suuradaasoo kale wuxuu leeyahay ee dalabkeediina isagii dembigan kuma noqonayo bal inuu dalbaa wax laasimay ku noqonaysaa inuu aanu diidine iyadii tawaliyaana waajibbay ku noqonaysaa hadduu su-aal markaa la yimaado si uu xilkan keligii inuu qaban kareen cid kale qaban karin haddii kale ammaanadii ay dayacmayso wixiina dee bal matalan cid aan u helahayni markay gacanta ku dhigto fasaad iyo khalal baa kaba iman bal taas si loogaba badbaaday inuu weydiisto oo uu kaba waramo sifaadka uu leeyahay cilmi iyo kifaaye iyo wixii uu kuba mudanaya taasi laasim bay kuba noqon oo markaasaa wuxuu soo qaataa nebi yuusuf dee markaa qaala ajcalnii calaa khazaa'ini اlardi inii xafiidun calim qowlkii nebi yuusuf oo kale si ilaahay noogaba soo warramay inuu ku yidhi ninkii meliga ahaa khasaa-inta dhulka iga dhig ninka maamulaya waa wixii dee muddada dheer la beeray waktigii loo baahnaana la gaadhay dadkana loo qaybinayo tanwiinkii oo kale min dee xafiidana waan ahay calimana oo bal markaa marka uu keligii waxaan mudanaye maslaxadii isaga ay ku xasilayse haddii kalena qaradkii iyo maslaxadii ay meesha marka ay meesha kaba baxayso iyada markaa xukumkani waa isbedelayaa buu leeyahay oo dalabkeedii iyo weydiisigeedii iyo aqbalkii uu aqbalayay haddii loo magacaabay iyo waxyaalahaas oo dhan arrintani xukumkani waa isbedelaya وxadثna yaحyى بن yaحyى qal xadثna khالد بن cabd للahi عan yuنس وxadثnii عalي بن xujri الsacdiي qal xadثna هushaym عan yuنuسa وmaنصuur وxmayd xa وxadثna abu kamil الجaxdري qal xadثna xmad بن زayd عan simak بn cadiyة وyuنuس بn عubayd وهisham بn xasaan kulhm عan xasn kale waa sanadaan horena usoo aragnay xataa duruqdiisana xadiidku waa kaa mukarar baan leenahay kulluhumna wuxuu u wadaa yunus ibnu cubayd iyo mansuur ibnu zaadaan iyo xumayd ibnu abi xumayd atawiil oo sanadka hore ku sugan simak ibnu cadiye iyo yunus baa mar labaad soo noqday iyo hishaam ibnu xasaan shantoodaasba xadiidka waxay kaba wariyeen xasan albasri can cabdiraxmaan ibni samura can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam bimili xadiidi jariirin xadiidkii jariir ibnu xaasim ee makaan kaba soo baxnay ee uu xasan اlbasri kaba warinayo mid laba mid ay shantana kaba wariyeen xadثna abubakr bn abi shaybata wمxamed bn اcalaaءi qaala xadثna abu usamata can burayd bni cabdالlahi can abi burdata can abi musa qaala anahu qaal xadiid kalena sadee ii taalla aniga idinkana idiin taalla raqab hore ayay xadiidkana la siiyey oo kun iyo toban boqol iyo saddexiyo soddon waayo raqamkan maraynaa kun iyo sideed boqol iyo ziyaada inoo socday imaka markaa taasna waxay ka dhigan tahay sadee inuu mukarar xadiidkana yahay oo aynu baabkaa hore kusoo maray ee laakiin sanadkan marka la eego min awalihi ilaa aakhirihi xadiid waynu soo maray kolley kitaab uljihaad bilowyadiisii weeye baabkii alamru bitaysiir iyo bal markaa baabkeedii weeyaan xadiidkana markaa hore laakiin lafdigan iyo intan maynaan soo arag ee sanadkan un baynu ku soo aragnay wilaayada halkan inooguma sugan ee rasuulka ilaahay uu u diray yeman abu muusena way kuba sugnayd isagiiyo mucaadna inuu ku yidhi bashira walaa tunafira iyo yasira walaa tucasira iyo tadaawaca walaa takhtalifa lafdigaasaan soo aragnay kiina halkan inooguma sugnaa inta yaree wilaayadan yamaneeda inooguma suganoo bal markaa waxa ay tahay walow raqamkan ay siiyeen laakiin xadiidku san uu yahay hore umaynaan soo arag eh sanadka iyo isagoo alfaad kale oon imika halkan inoogu sugnayn lagu wariyey ayaynu soo aragnay oo waxay la tahay dee raqamku waxay ahayd un raqamkan dambe un in laba siiyo wuxuu yihi markaas abu muusa qaala dakaltu cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan usoo galay ana aniga iyo warajulaani laba nin oo min bani cami almaadeeraday kaba mida waa reer ashcarow bay ahaayeen iyagaana markii hore soo kaxayso oo yihi rasuulka ilaahay baan xaajo u leynay kaalena raac faqaala axadu rajulayni labadii nin mid ahaan baa yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow amirnaa waxaad amiir nooga dhigtaa calaa bacdi maa kii barhkii wallaka allahu caza wajala ilaahay waxaan uu ku dee ku tawalli siiyey ee wilaayo ama mandiqo ha noqoto zake lasoo guro ha noqoto wax kaloo la qaybiyo haba noqoto adugu bal waa acmaashan ilaahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu tawalli siiyey tii bay yidhaaheen wax kaba mid ah dee naga shaq shaqaalo nagaba dhigo noo dir oo na markaas noo dhiib wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yihi mithla dalika hadalkaas oo kale ayuu yihi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaa anagu wallaahi baan ku dhaartee laa nuwalli ma tawallisiinayno calaa hada alcamali camalkan axadan axad sa'alahu dalbaday oo weydiistay walaa axadan axad xaraso caleyhi ku dadaalay oo dee ama cid erge soo dirtay uu ku dadaalay waxa isagiiba ku dadaalaya inuu camalkan qabto annagu ma tawalisiinayno taas buu rasuulka ilaah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka dariiq labaad buu leeyaho kaba dheero waa kan xadaثna cubayd الlahi بn سacيidi ومحamed بn xaatimi wlfd لبn xaatimi qaala xadaثna yaحya بn سacيidi الqطاn qala xadaثna qرة بn khaalidi qala xadaثna xumayd بn hilaali qala xadaثnii abu burdata qala qala abu musa sanadka horeynu usoo wada aragnay abu musa aلأشcari ba wuxuu yihi aqbaltu ilى النabiyi slى الlahu عalيه وsلم rasuulka ilaahay xaggiisii baan soo qaabilay wa maci walxaal macay macayga rajulaani laba nin ayiin oo min alashcariyiina nimankii reere ashcar kaba mid ah waana jiribkoodii axaduhumaa midkood can yamiini xaggayga midig buu ku sugnaa walaakharu ka kalena can yasaari isagaa u dhaxeeyey fakilaahumaa labadooduba waa mid kastoo labadooda kaba midi sa'ala wuxuu weydiistay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh alcamala shaqo iyo camal iyo hawli inuu u diro oo uu markaas dee wilaayo uga dhiibo taasuu weydiistay fakilaahumaa sa'ala alcamala kalley kilaahumaa dee waa mulxaqaadkii markaa musanaha oo siisaas baa dee alif lagu rafciyaa markaa la rafcinayo waana se imaka halkan inoo taala waxaana badan markuu yahay kilaadan iyo kiltaaba waa labadooda kila iyo kiltaaba in waxa badan in damiirkooda la ifraadiyo oo imaka halkan oo kale labay ahaayeen fakilaahumaa dee daahirkii waxaabu keenayay sa'alaa inay idhaahaan labadooduba waxay weydiisteen alcamale laakiin maxaa inoo taala kilaahumaa sa'ala alcamala waa sida badan oo ah walow wejka kalena bannaan yahay laakiin maxaa badan in damiirka la ifraadiyo marka dambe taasoo in kiltaljat kilta aljannatayni aatat ukulahaa qur-aankaba labadii jannaba atat aatataa may iman imaka halkan atat waa ifraadka aan sheegayno bal markaa tana taasay tahay waana sida dee luqada badan weeye walow wajkaa kalena uu iska suurtagal yahay fakilaahumaa sa'ala alcamala wاnabiyu nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam yastaaku waa cadayanayey oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaas uu cadayanayey faqaala wuxuu yihi rasuulkaa odhanaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa taquulu yaa abaa muusa abaa muusa oo adigu maxaad ku qowleysaa ujeedadu adiguna dee malla ra'yi baa tahay waxanay nimankan u socdeen baad adiguna u socotayne way wada socdeen bal way soo kaxaysteen been aw amase yaa cabdullahi bni qaysin inuu yaa abaa muusa yidhi ama yaa cabdullahi bni qays oo magaciisiiya waa kunyadiisiya shaki ayuunbaa raawiga xaggiisii ka dhacay qaala wuxuu idhi abuu muusa faqultu waxaan idhi waladii ilaah baan ku dhaartay bacadkaka ku soo diray bilxaqi xaq aad xaala tahay mid ku dheehan oo diintan xaqa ah ilaahay kula soo diraan ku dhaartee ma alacaanii may i ogeysiin ay aclamaanii weeye calaa maa fii anfusihima waxaan ay qarsanayeenee nafahooda kuba sugnaayay u socdeen imay sheegino imay ogeysiin wamaa shacartu maan dareemina annahumaa labadoodu yadlubaani alcamala camal inay doonayaan oo bacnaa iyaguna imay dareensiin oo imay sheegin anna ma dareemin arrinkan waxay u socdaan inuu yahay inay ku weydiistaan camalkaas manaanan ogeyn si adigu maan ogeyn weeye kama warhayo kulamana jiro iyaguna imay sheegin anna maan dareeminba waxay u socdeen tan inuu yahay qaala wuxuu yihi markaa abuu muusa leh wakaanii waba anigoo andiru eegaya imakaad moodaa buu leeya inaan arkayo kaanii anduru ilaa siwaaki rasuulka ilaahay cadaygiisii taxta shafatii dibintiisa hoosteeda xaaluu kuba sugayo waa dibintiisa sare ee afku kuba hayay dibintii sare hoosteed buu cadaygi noqonayaa haddaba afka uu cadayanaya waxaaban moodaa imaka inaan arkayo ii muuqdo cadaygiisii oo shafadiisa hoosteeda kuba sugan walxaal qad qalasat iyadooy kor noqotay ama ay ururtay ay taqabadat ama tajamacat weeyaan oo irtafacat dibintii ay sare u yar kacday cadaygiina uu kaba hooseeyo dee malaa ilkaha ayuu marinaya cadaygii markaas oo kale taas baaban moodaa imika inaan arkayo faqaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh lan aw laa nastacmilo ama lan nastacmila ama laa nastacmilo annagu caamil ugama yeelayno uma dirayno uma dhiibayno calaa camalinaa camalkayaga man araadahu ruuxii doonee isagu doondoonaye ku dadaalaye weydiistay annagu taas uma dhiibayno ee walaakin idhab adigu tag antayni adigu kol haddaanad kula jirin oo arrintanna aanad ogeynba adigu soco oo yaa abaa muusa aw ya cabdullahi bna qaysin oo fabacatahu cala alyaman markaasuu yaman u diro rasuulka ilaahay isaga waxba ma dooneen waa kanoo muu ogeyno waxay u socdeen markaa isagii buu magacaabay inay isagu qarad kale ma lahayn oo ujeedo kale ma lahayn oo yaman markaasuu uba diray bal xadiidka intiisa kale way noo socotaaye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi inaa laa nuwalli ama inaa wallahi laa nuwali calaa hada alcamali axadan sa'alahu walaa axadan xarasa calayh horta xarasa iyo xarisa labaduba way bannaan yihiine laakiin waxa badan qur-aankana waa sida kuba sugane xarasa oo ra-da la fadxiyay facala wasankeed ay tahay waxaanay culimmadu leeyihiin xikmadan kuba sugan ruux isagu isa soo dhisay ama isa soo sharaxay soo dalbaday cid seerge iyo waxyaala soo dirtay inaan wilaayadii loo dhiibin xikmadan kuba sugani waxa weeye dee waa taa aynu soo marnay xadiidkii cabdiraxmaan haddii ruuxu su-aal xaggiisa iyo dalab iyo xirsi xaggiisa uu kaba yimaado siaa loogu dhiibo in isaga iyo naftiisii la isku daynayo oo isagii iyo markaa loo kala dhex baxayo naftiisii ee ruuxii haddaanu tasdiid iyo tacay markaa iyo tawfiiq xagga ilaahay kaba helinna ruux camalkii iyo xilkiisii ka soo baxa oo kuf oo uba dhigma ama camalkii maya dee kifaayo u leh ma noqonayo bal taasba weeye oo icaanada aynu soo maray ee ruuxan aan isaga loo gartay uoni uu mudanayo ayaanu helahayn kol haddaanu helahayna camalkii kollay khalal iyo nuqsaan baa kuba imanoo taasi iyadu waa jaanib gees kalena way jirtaay oo ah ruuxan dee dalab kol hadduu isagu kan doondoonayo ku dadaalayo yahay maslaxo gaara iyo aqraab gaara ayuu uba socdaay oo tuhmadaasna way jirtaa bal markaasoo inaanu dee lahayn dadka iyo diinta iyo dalka iyo wuxuu qaba eh adigu wax qabso oo magac yeelo sharaf yeelo xoola halkan kaba hel inuu taa ujeedadiisu ayto dee umuurahaas haddii hamigiisu yahayn ah waxa weeyaan khalal iyo fasaad weyn baa kuba imanaya wixii uu tawaleeyey markaa xikmadda bal kuba sugan taasba weeye saasay culimmadu yidhaaheen bal xadiidkii baa weli inoo socdee fabacatahu cala alyamani uma atbaca wuxuu ka dabageeyey mucaada bna jabalin waa dadkii aynu soo marray dardaarankii u wada dardaarmay labadoodaba macnuhuna maha gobol keliya loo wada diray yamani way ballaadhnayd laba goboloo waaweynna way ahaydoo midba dhinacbaa loo diray bukhaari baa saxiixiisa taasi ay ku sugan tahay midba mikhlaaf ama gobol baa loo diray walow ay isku dhawaayeen oo markaasaa markay dee mid kastaa ka kale meeshiisa uu kusoo dhawaadana uu soo booqanayuu soo siyaaranayay bal markaa taas bay ahaydba bukhaari bay saas kuba sugan tahay uma atbacahu mucaada bna jabalin falama qadima caleyh waa loo wada diray shaqooyinkoodii way la baashireen mid kastaabana jihadiisiibuu kuba sugnaa waanay mar kasta bukhaari inoogu sugan mid kasta uu kusoo dhawaado kii kale halkii uu deganaa ayuu u iman jiray uu soo booqan jiray uu soo ziyaaran jiray markaa waxaa dhacday mucaad oo socda inuu u yimi intuu kusoo dhawaaday abaa muuse alashcari abaa muuse uba yimi waaba kan oo falama qadima mucaad weeye markii uu yimi calayhi calaa abi muusa ayuu qaala abuu muusa ku yihi inzil soo dhaadhac oo dee waa si uu dee markaa waalqa waa ikraam ahaan iyo maamuus ahaan waalqa wuxuu u tuuray lahu isaga wisaadatan barkin uu ku fadhiisto ayuu u dhigay waidaa rajulun inzilna raaxiladiisii ama daabadiisii buu fuushanaa taas buu leeyahy soo dhaadhaac wuxuu ku fadhiisan oo uu dhigay waidaa waaba rajulun wuxun baaba soo keliyay daadawatii fujaayada ahayde nin cindahu aba muuse agtiisa kuba sugan oo muuse qun xidhan oo nin xidhxidhan oo aba muuse agtiisa kuba xidhxidhan un baabu arkay mucaad ibnu jabal qaala wuxu uhi ma haadaa ninkan shacnigiisu muxuu yahay oo maxaa loo xidhxidhay ninkan qaala wuxuu yihi haadaa abu muusa ku odhanaya haadaa kani kaana wuxuu aha yahuudiya nin yahuudi ah fa aslama uu islaamay uma raajaca wuxuu dib ugu laabmay diinahu diintiisii diina suu-i waa diina sawi waa xumaanta diinteedii waa dee dee diin la nasakhay oo la bedelaybe taasoon ilaahay aqbalahayn tii buu dib ugu laabmay oo macnaa dib uu ridoobay wey fatawahada waa yahuudoobay qaala markaa wuxuu yidhi abu mucaad baa odhanaya laa jilsu ma fadhiisanayo xataa yuqtala ilaa laga dilo ilaa la dilo mama fadhiisanayo qadaa'ullaahi haadaa kani waa qatliga ruuxa murtadkaa la dilaya qadaa'ullaahi ilaahay xukumkiisii weeye wa rasuulihi rasuulkiisa xukumkoodo rasuulka ilaahay baa yidhi man badala diinahu faqtuluuhu waana waxyi faqaala wuxuu yihi marka abu muusa ijlis fadhiiso waa la dilayaa oo dee saasaaba loo hayaaye fadhiiso nacam qaala markaa wuxuu yihi laa laa jlisu ma fadhiisanayo xataa yuqtala ilaa la dilo qadaa-ullaahi wa rasuulih talaata maraatin saddex goor buu hadalkaa ku celiyey fa amara bihi markaa abu muusa amray oo biqatlih faqutila ninkiibaa la dilay waa la dilay uma tadakara bal adigu waa la dilo dee kolle xadiidka ta inoogu suganna waa ruuxii murtadkaa in la dilayo waana jamaahiir alculamaa qowlkoodii weeye ama waaba lagu ijma jamaahiiryaana odhanna waa lagu ijmaacsan yahay markay ragga noqoto waa lagu ijmaacsan yahay laakiin dee bal masaa'il dhowraa jirto kollay khilaaf beyn ahlilcilmi jiro oo ruuxa hadduu ridoobo oo kale miyaa horta intaan la dilin laga dalbayaa inuu ka laabmo ridanimadii oo istitaabo miyaa loola imanayaa mise dee waa kaa markii hore muslimay muslim ama muslim buu ahaa waa ka ridoobay ee istitaaba la-aan baa la dilayaa kollay culimada caamadoodu ama intooda badantay kuba tegeen iyo jamaahiirtoodu salaf iyo khalafba istitaabo waa dee beeshii way imanaysaa haddana mawaajibbaa mise maaha oo dee dawaa'if waxay ku tegeen istitaabadiisu horta inaan lagu degdegin dilkiisii laga dalbo inuu toobadkeenuu kaba soo noqdaa inay waajib tahay waliba barhkood ilaa saddex shaya bay gaadhaysaa bay yidhaahaan kuwa qaarkood intaa ma gaadhsiiyaan iyo saddex shaya baa kolba lagu celin abu muusena way u horreysay ninkan in isagii ka dalbay inuu toobadkeenoo lagu celceliyey way horreysay iyada taas oo kaleo way horreysay bal taas iyada waa mid xagga marka la eego dumarkuna kollay jamaahiirtoodu tay ku tegeen haweenaydu dee lamid maaha tii dagaalkii aynu soo marray ma kaanat haadihi la tuqaatil aan yihi kol haddaanay dagaalamayn lama dilayo hadday iyadoo islaam ahayd ay dib u ridowdo ay ridowdo iyadana xukunkoodu kan raggunbuu laba mid yahay man badala diinahu faqtuluuhuna waa lafdi caama iyadna waa la dilayaa bal istitaabadaa dabadeed iyadina waa laba dilayaa taasba weeye arrinta kale xadiidka inooguba suganna rasuulka ilaahay waa joogay waktigaas isagaana ahaa dee markaa muslimiinta oo dhan madaxdoodii isagaaba ahaa xuduudiiya isagaa oogayey marka arrinkan ay oogayeenna waa xad xuduudii kaba mida oo dadka gobolada maamulaya ama dee amsaarta iyo magaalooyinka iyagu madaxda kaba ah inay wada wadiifadoodi iyo shaqaday qabanayeen kaba mid tahay xuduuddoo la oogo oy kaba mid tahay tii sariqadii iyo tii ziinadii iyo tan qatligi iyo waxyaalahaasna xadiidka way nooguma suganto meesha dee inooguma sugnaynay rasuulka ilaahay arrinkii gaadhsiiyeen inuu isagu soo amray xukumkii iyo xuduuddii way fulinayaan qolooyinkaa iyagoo amsaarta markaa dee xukum shariico ladhis la fulinayaa jiro weeye qolooyinka amsaarta iyagu kaba madaxda abaltaasi way fulinayaan oo waana xadiidka ta iyada inooguma sugan uma tadakara markii qatligii dhacay dabadeed ayay iyagu dee cilmigii ilaahay baray bay wax iska weydiiyeen oo way mudaakaroodeen waxyaalihii ay ka wada hadleenna waxaa kaa mid aha uma tadakara alqiyaama min alleyl bal kicidda habeenkii la kacayo salaadiiyo say yeelaan iyo say ukacaan iyo wixii bay ka sheekaysteen faqaala axaduhumaa midkood baa yidhi mucaadun waana mucaade mucaad baa wuxuu yidhi ama ana anugu fa anaamu waan seexdaa wa aquumu waan kacaana wa arjuu waxaan rajaynayaa fii nawmatii seexashadayda ma arjuu waxaan rajaynayo fii qawmatii kicidayda oo wuxuu leeyahay mucaad isagoo dee kolley hadalkii abu muusa halkan inoogumaba sugnayo siuu yeelayay bal masalan laakiin mucaad baa isaga tiisu ay nooguba sugan tahay kolley ka abu muuse bukhaariya way nooguma sugnayde mucaad baa markaa inooguma sugantaho isagu wuxuu markaa mucaad yidhi habeenkii markay noqoto maalintii oo dhan dee hawshan iyo xilkan iyo wilaayadan iyo dadka kala saarkood iyo xukunkood iyo diinta faafinteed iyo waxaasay kuma jireen horta habeenkii wax kamidaan seexdaa ina waan kacaa oo ujeedada habeenkii oo dhan ma soo wada jeedo qeyb uu seexanayaa si uu bal matalan naftiisii uguba raaxeeyo naftiisina ay noqoto nashaadkeedii iyo quwadeedii si uguba soo noqdo hadhow hawsha dambe u taalla iyo waxa kaleu qabanayo isagoo nashaadaysanuun daalanayn uu qabto dee awqaadda qaarkeedna xaqii ilaahay isagoo gudanaya ayuu habeenkii saacaadkiisa qaarkood kacaya salaad buu uba kacaa marka muxuu raaciyey wa arjuu fii nawmatii maa arjuu fii qowmatii seexashadan aan seexanayo kol haddii aan u seexanayo aad daacadii iyo hawshii iyo camalkii kolleyba uu qabanayay kala duna aad ugu xoogeysatid nashaadkii jidhku lahaa ha soo noqdo daalkiiyo waxaasi ha kaba ba-een iyada nafteeda cibaado noqonaysa ajriyo sababuu kaba helayaayo saa anag markaa aan kacayo aan u filanayeen u rajaynayo ilaahay inuu iga ajri siiyo ayaa seexashadan aan seexanayo si aan naftii ugu raaxeeyo nashaadkeedii uuba soo noqdana aan ajri iyo sawaab ugaba rajaynayaayo qowmadayda wixii aan kaba rajaynayay wax laba mida ayaa nawmada iyo seexashadan baana aan rajaynaya ajri baan kana ka rajaynaya si aan qowmadiiba ama kicidii aan ajri ugaba rajaynaya baabu karaahati alimaarati bigayri daruuratin way wuxuu u baabaysan yahay baabu karaahati alimaarati waa imaarada iyo madaxtinimada iyo wilaayada karaahadeedii bikayri daruura haddaan ruuxa wax ku xambaaray iyo isagoo ay dee keligii ka u suubanaya ah ama ciddii dee waxa weeyaan iyo taasi aanay jirin oonay daruura jirin bal ruuxu inuu iska ilaaliyo intuu iska ilaalin karayo oonu ku degdegin tawaliyin bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdالmلك بن شعyb بن الlayث qala xadaثnii abi شhuعayb بن الlayث qala xadaثnii layث بن sacd waa saddexnoo markaa isdhalay قال xdثnي يزيد بن أbي xبيب عن بكر بن عمر عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن بن حجيرة الأكبر عن أbي dr bal snadku waa snad dheer ilaa sideed baa mslim iyo rasuulka ilaahay uba dhexeeya صلaوaaت الlahi وaسلaaم عalيه asaanida mslimna kuwa ugu naasilsan ugu dhaadhacsan ayuu kaba mid yahay koley kitaabulimaan baan kusoo maray mid sagaal ahaa waa sagaalku ka ugu dheer walow saaxiba baxri muxiid halkan uu yidhaaho cushaari buu leeyahay laakiin taas kolley waa arrin malaa nadar ku sugaya inuu sanad toban gaadhay muslim leeyahay u malayn maayo halkan walow saaxib albaxri xadiidkan markuu qabanayo uu saa yidhaaho laakiin sagaal waynu soo meel baan kusoo maray kitaabuliimaana halkanna waa sidooda waa asaaniidiisa kuwa ugu naasilsan kolley waxyaalaha nusuulkaa badan kuma keenayna yaziid ibnu xabiib ibnu abi xabiib iyo ilaa ibnu xujayra waa afar taabici oo midbaka kale uu kaba warinayo afar taabici baa ku wada sugan oo xadiidka isku wada xiga oo umuuraha nusuul ka badan keenay halkii taabici ama laba taabici sanadka kaba gelayeen ayay afar taabici wada galeen sanadkuna waa sanad reer masara markan bal abudar kaba reebno abudar markan kaba reebna inta kale waa sanad reer masara wey yaziid ibnu abi xabiib kolle aabihii de waxa weeyaan isaga waa nin caalimeynu soo marne bakr ibnu camrin oo nin caabida ahaa iyo xarit ibnu yaziid alxadrami oo nin siqana ah cibaado badanna lahaa ibnu xujayrat alakbar oo magaciisa cabduraxmaan la yidhaaho kolley alakbarna waxaa lagaga ixtiraazayaa ibnu xujayrat alasqar oo inan uu dhalay oo cabdullahi ibnu cabdiraxmaan ibn markaa ibnu xujayra oo isaga cabduraxmaan baa la yidhaha ninkan aan hayno waana kaweyn inad uu dhalay oo laakiin kutubta lixda ah nasaa-i unbuu xadiid keliya ku leeyahay kitaabkeenna iyo kuwa kale toona kumaba laha inanka uu dhalay siqa haba ahaadee bal ninkaasoo ibnu xujayrat alasqar la yidhaahbaa ixtiraasku yahay ee waxaan leeyahay saddexdan markaa isba xigana kitaabkeennan xadiidkan unbay ku leeyihin waa saddexdoodan iskuba xiga xadiidka kala warinaya kitaabkeennan xadiidkan unbay kuba leeyihin oo wax kale kuma laha alakbarna waxaa halkan loo yidhi ama ixtiraaskuna waa taa aan sheegay wuxuu yidhi haddaba can abi darin qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow alaa tastacmilunii miyaad caamili gabadhigahayn oo dadkii adigan hawla u dhiibdhiibaya shaqooyin u diraya waa cardi arrintii waa isagoo u bandhigaya rasuulka ilaahay inuu caamil kaba dhigo miyaanad caamili gaba yeelahayn qaala wuxuu ihi fadaraba biyadi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku dhuftay gacantiisa calaa mankibii garabkayga uma qaala wuxuu uhi ya abaadarin abaadarow inaka daciifun nin daciif baa tahay nin tamar daran baa tahay daciif baa tahay kollay dacfigiisu may ahayn xaggan dee jirhkiisa iyo taas oo kale ee waa dacfi maamul iyo jaanibkaas iyo ayay ahaydoo nin zaahida ayuu ahaa zuhdigiisuna weliba aada ugu xeel dheeraadee zuhdigiisii waxaa zuhdigiisii kaba mid ahaa isagoo xataa maalkii sakaha lagaba bixiye ruuxu wuxuu qabay wax isaga dheerno intaa dee xaajadiisa dheer inaanu haystanba oo aanu haysan karin taasi waxay keentay xataa shaam inuu gaba yimaado markay mucaawiyo taa iskuba qabteen arrimahaasi waxay keeneen inuu madiine markii dambe uu kaba baxo rabado uu dego iyadoo rasuulka ilaahayna kollay umuuraha uusii tilmaamay uusii sheeguu yihi bal ka waran haddii halkaa lagaa saaro halkaasna lagaa saaro iyo taas oo kale bal masala dee ninka caynkaasa in adduunyo dan kaba lahaynba ee uu markaa zaahidkaasi adduunyo iyo bal markaas taas dee nin adduunyo markaa dhaqaya maamulaya oo islaaxinaya dee markaa ma noqonayo oo dee isagii adduunyadiiba waa kan leh yaan cashadaada iyo qadadaada wax ka badan ma haysan kartid ma haysan kartidba ninka caynkaasi markaa adduunyadiina dee ama guud ahaanbana dee masaalixdii qiyaam baaba ilaahay dadkii amwaashii ugaba dheelay marka inuu isagii wax maamulo oo uu arrimahan dee fulin karo hawdhin karo adduunyo dhiqi karo islaaxin karo hagaajin karaa taasi way adkaanaysaayo adigu daciif baa tahay jaanibkaas wa inahaa amaanatun waxaan oo dhami wilaayaduna waa ammaano ruuxa dee lagu dhiibay oo lagu aaminay oo hadduu kaba soo bixi waayona ciqaab adagu mudanayo wa inahaa waa wilaayadu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha khizyun wanidaama khizyun waa fadeexo iyo wanadaamatun murugo oo ruuxii dee xilkeedii kasoo bixi waaya waa ku fadeexoobayaa dullinimaa ku imanaysa waanu ka murugoonayaaba tawalligii uu tawaliyey buu ka murugoon doonaa ilaa man akhadahaa ruuxa wilaayadaa qaado uun mooye bixaqihaa waa isagoo kartideedii leh kifaayadeedii leh quwadeedii iyo ammaanadeediiba loo xaqeedii wa addaa gutayna alladii kii lahu alladii kii caleyhi korkiisa ku sugnaa fiiha welibana xilkii ka soo baxay aqoonteedii buu lahaa kifaayadeedii buu lahaa markii dambena waa ka soo baxay xilkeedii oo dee si lagaba doonayay lagaba rabay buu u maamulay wuxuu dhaqay oo wuxuu ilaaliyey ruuxa caynkaasa khizi kuma noqonayso nadaamo kuma noqonayso ee laakiin kii isagoon ehel ama aan u suuban qabtay meeshii kii isagoo xilkeedii kaba soo bixi waayey marka horeba ruux awoodeedii iyo qudradeediiyo aqoontoodii la haba noqdee dee khizigaa iyo nadaamadaasay ku noqonaysaa saa daraaddeed waxaan kaba dheero weeyaan oo hatawaliin waana inoo soo socotaa riwaayada dambooba tan xadaثna زuhayr بn xrb isxaaq بn ibrahim kilaaهuma can اlmqri'i qaala زuhayru xadaثna cabdالlahi بn yaزيid mqrigu waa cabdالlahi بn yaزيid kan hore inuu soo maray toddobaatan sadood in ka badan buu dadka qur'aanka barayay cabdالlahi بn yaزيid qaala xadaثna sacيid بn abi ayuba can cubaydالlahi بn abi jacfari اlqurashiyi can salim bn abi salimin اljayshaaniyi can abihi can abi darin bal adigu salim ibn abi salim salimka mooye inta kale waa dad aynu hore soo wada aragnay waana xafnu xajar suu kaba cabire maqbuul ah bal adigu suu isagu kaba cabire weeye oo markan dee mutaabacaya waxyaale jiraan xadiidkii horena inoola mid weeye aljayshaanna suu ninkan aabihii oo abi salim aljayshaani sufyaan ibnu hani baa la yidhaha waanu kaba warinaya waana nin taabiciya laakiin isaga horaynu usoo maray xagga aabihi horaynu usoo maray saalimku markaa xadiidkan unbuu kitaabkeenan kuba leeyahay wuxuu yidhi adaba can abihi can abi darin ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala ya abaa darin abaa darow inii anigu araaka waxaan ku arkaa daciifan dee waa rasuulka ilaahay ruuxa u suubaniyo kaan u suubanayn iyo nafsiyaadkooda o dhan waa garanaye anigu waxaan ku arkaa daciifan xaala tahay min daciifa taasi kaas waa ninkan adduunyada dee ka dheeraadee ka zaahideen danaynahayneen raqba ulahaynba wainii uxibu laka waan kula jeclahay maa uxibu linafsii naftayda waxaan la jeclahay baan kula jeclahay ee laa ta'amarana kollay asalku tata'amarana buu ahaa labadii toban mid baa la gooyey amiir ha u noqon calasnayni iska daa wax ka badan ee laba korkood madaxa u noqonin walaa tawalayana ha tawaliyin maa la yatiimin ku adoonu xoolihiin ah ee waatano in aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran waciidkaa weyn baa kuba yimi ruuxa hadduu wuxooda u ilaalin waayo u dhowri waayo u dhaqi waayo si fiican ugu maamuli waayona dee arrintaasaa waciidkaasuu mudanaya haddaba laba shaksina amiir ha u noqon laba in bal maalan ku agoonana xoolihiisa haba tawaliyiin taas baa rasuulka ilaahay kuba yihi sheekh wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala halkan sharaxa xadiidku waa aslu cadiimu fi ijtinaabi lwilaayaat laa siyama liman kaana fiihi dacfun can alqiyaam biwadaa'ifi tilka alwilaaya xadiidka waxaa inooguba sugan ama uu asal weyn uba yahay in wilaayaadkii lagaba dheeraado khaasatan ruuxii aan awood u lahaynee ka daciifa inuu waajibkeedii iyo wadiifadii wilaayadaasi lahayd uu qomo ama xilkaa ka soo baxo khisiga nidaamaduna waa ruuxii aan ehel u ahayn ama isagu ehelba ha u ahaadee laakiin cadaalo iyo inuu xilkeedii iyo wadaaifteedii guuto xaggiisii aanay kaba dhicinba weeye ama ruuxii ehel wilaaye u ahaa cadaalo laba yimi wixii xilkii kaba soo baxay isagoo ajri aada u badan buu leeyahayoo baabka kan ka dambeeya ayaa haddii alla yidhaaha fadligaasi ay nooguba iman doontaa ciddii iyagu ehel u ahayd meesha xilkiina kaba soo baxday cadaaladii laba timi iyada taa fadligiisoo dee ay uguba weyn tahay inuu toddobada maalinta qiyaamaha carshiga harhsanaya uu kaba mid yahay imaamka caadilkii bal taas weeye haddaba bal maalan laakiin de waa arrintan kale se khatarta kuba sugan ay adagtahay si looga badbaadaa ruuxii waxyaalaha gacanta kuba markaa wadaaiftaa tawaliyey ayaa taxdiirka badan iyo digniinta badan keentay ee abudarna sababta uu rasuulka ilaahay uguba dardaarmay jaanibka waa ta aan soo sheegnayoo waa xaaladiisu tay ahayd oo ruuxa adduunyaba ka ama dee shaksiga adduunyaba kaba zaahiday adduunyo asal ahaan fara kaba qaaday buu ahaa ruuxa caynkaasina maamul ma qaban karo wax ma maamuli karo oo dee ama dee taas iyadii ma maamuli karayo ruux xaaladiisu ay taa tahay wallah subxaana watacaala acla aclam